أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo alaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aanu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu heyno waxaa ka mid a hogaanka jabhadaha qowmiyadda itoobiya oo kulamo militari ku yeeshay waddanka suudaan dowladda xabashida oo mar kale ku goodisay in ay qabsan doonto dekedda casab eedeyn cusubna u jeedisay eleteriyah iyo asmarah oo jawaab kulul bixisay warbixin ayaan idinkaga haynaa maleeshiya daacad u ah maamulka ashaadla dirirka ah ee jubbaland oo dhaqdhaqaaqyo ciidan ka bilaabay magaalada beled xaawo ee gobolka gadow qodobada kale waxaa ka mid a kanada oo ka walaacsan howlgallada xarakada mujaahidiinta al-shabaab muwaadiniinteedana ku amartay in ay isaga baxaan soomaaliya in ka badan toddobaatan ruux oo ku dhintay dhulgo' ka dhacay dalka koongada dimuqraadiga ah iyo dhisme masaajid ka kooban saddex dabaq oo xarigga looga jaray deegaanka ceelansaar ee wilaayada islaamiga ee bakool qodobadaas iyo kuwo kale oo xiiso badan ayaad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka
الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة
waa habeennimo talaado ah taariikhduna ay ku beegan tahay toddobaiylabaatanka bisha jamaadul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faahfaahsan hogaanka jabhadaha qowmiyadda itoobiyaha ayaa kulamo militari ku yeeshay waddanka suudaan xilli dowladda xabashida itoobiyaha ay mar kale ku celisay in ay xoog ku qaadan doonto dekedda magaalada casab islamarkaana eedeyn kulul ay u jeedisay eleteriya xilli dhanka kalena eleteriya ay jawaab kulul soo bixisay haddaba warbixin amuurtaasi daran waxaa inoo haya cabdulqaadir maxamed rabbaani wax u eg yeerinta seeriga dagaalka ayaa ku dhaqaaqday dowladda xabashida itoobiya kadib markii ay si cada u sheegatay in ay leedahay milkiyadda dekedda labaad ee ugu weyn dalka eritereya ahna deked istaraatiiji ah oo kulaasho biyaha badda cas eritereya iyo etoobiya ayaa bilihii lasoo dhaafay ciidamo boqolaal kun ah soo dhoobayay xuduudaha balse colaadda ayaa waxa ay u muuqataa mid xuduudaha jabsatay oo ay ku fiday qaar ka mida dalalka gobolka wasiirka arrimaha dibadda itoobiya ayaa magaalada adis ababa ka sheegay in eritereya ay faragelin toos ah iyo kuwo dadbanba ay ku hayso arrimaha gudaha itoobiya sidaas daraaddeed ay lagama maarmaan tahay in caalamka loo caddeeyo shirqoolada uu maleegayo nidaamka afwarki sida uu hadalka u dhigay isagoo wariyaasha u waramayay ayuu wasiirka xabashiga ah ka dhawaajiyey in itoobiya aysan marnaba ka tanaasuli doonin dekedda casab ayna tahay waajib qaran oo dib u soo ceshadeedu tahay mid waqti walba taagan sida uu ku hadaqay taliska eritereya ayuu ku eedeeyey in uu colaad usoo maleegayo shacabka itoobiya xukuumadda adis ababa waxa ay ku eedeynaysaa asmara in ay soo hubeynayso kooxaha mucaaradka ah intaas kumaysan ekeysan etoobiya waxa ayba shaki gelinaysaa madax bannaanida dowladda eritereya oo madaxdeedu ay ku sifaysay burcad ka ganacsada muqaadaraadka khalalaasaha iyo dembiyada nidaamsan At the root of the cycle of conflicts and tensions between Ethiopia and Eritrea, especially in its contemporary form, one could point to five major underlying causes. The first factor is the desire of the Eritrean government to have an Eritrea that is sovereign and independent while enjoying the benefits and retaining the privilege to be derived from being part of the Ethiopian body politic.
asalka khilaafaadka iyo xiisadaha u dhexeeya etoobiya iyo eritereya gaar ahaan qaabkooda casriga ah waxay ku dulwareegaysanayaan oo lagu tilmaami karaa ilaa iyo shan sababood oo waaweyn arrinta koowaad waa rabitaanka dowladda eritereya in eritereya noqoto dal madax bannaan oo leh qarannimo laakiin weli ay rabto inay ka faa'iidaysato qaska iyo fursadaha ka imaan kara ku dhex jirka siyaasadda etoobiya dowladda eritreya waxay rabtaa inay hesho faa'iidada dowladnimada iyadoo aan qaadan mas-uuliyadda iyo waajibaadka uu wato dal madax bannaan siyaasad ahaan rabitaankan waxuu ka muuqdaa ujanjeeridda madaxda sare ee dowladda eritreya gaar ahaan madaxweynaha oo si joogto ah uga faallooda dhammaan arrimaha etoobiya mas-uuliyiinta iyo dadka baraha bulshada ee xukuumadda eritreya la xidhiira waxay u arkaan inay xaq u leeyihiin inay mowqif qaataan aragti bixiyaan xataa si firfircoon uga qayb qaataan arrimaha gudaha ee etoobiya hoggaanka eritreya wuxuu aaminsan yahay in eritreyaanku ay ku leeyihiin saameyn dhaqaale gudaha etoobiya dareenkan qalloocan ee beegsashada siyaasi fawarka wuxuu macnihiisu yahay wixii aniga ii yaal waa aniga wixii adiga kuu yaalna waa inoo wada siman yahay waa sifo soo taxnayd oo qayb ka ahayd taariikhda murugsan ee eritreya sida ganacsi sharci darro ah bililiqo ka hor dagaalkii kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedkii welina codadka noocaasa waxaa laga dhex maqlayaa dabaqadda xukunka hayse ee asmara eritreya waxay doonaysaa in ay gubato etoobiya waana dowlad gebi ahaanteed ku dhisan xaalad abuurid anigu waxaan aaminsannahay in arrinta dekedda casab ay tahay waajib qaran oo etoobiya u yaal maadaama dhismaheedii qarash badan oo ku bixisay suurtagalna ma ahan inay meel cidlaah uga harto The instrumentalization of Eritrea by those who desire to destabilize Ethiopia and curtail its progress makes peaceful coexistence very difficult. Another factor we should take into account is what we can call the Isaiah's doctrine. The Isaiah's doctrine is not written down or expounded explicitly.
wasiirka warfaafinta ee eritereya ayaa durbadiiba si kulul uga jawaabay eedda etoobiya wuxuuna ku sifeeyey mid been abuur ah oo ujeedku yahay in dagaal loo durbaantumayo kadibna loo sameeyo marmarsiinyo dagaal yamani gabra maskal oo ah wasiirka iclaamka xukuumadda asmara ayaa hogaanka etoobiya ku eedeeyey dagaal hurin iyo ka beensheegid waaqica dhabta ah isaga oo xabashida ku tilmaamay kuwa duulaan ku ah dad xor ah dhinaca kale dhammaan hogaamiyayaasha ciidamada jabhadaha hubaysan ee ka dagaalamaya wadanka etoobiya ayaa yeelanaya iskaashi militari si ay u soo dejiyaan reedidda taliska abey axmed wargeyska the economist ayaa warbixin uu daawacay ku sheegay in hogaamiyayaasha ciidamada ee jabhadaha amxaarada tigreega iyo oromada ay ku kulmeen dalka suudaan iyadoo ay weheliyaan saraakiil ka tirsan dowladda eritereya waxaa la rumaysan yahay in hogaamiyayaal ka tirsan jabhadda t b l f iyo eritereya ay muddo ka badan hal sano si joogto ah isugu xirnaayeen waxay samaysteen cilaaqaad aada u dhow oo ah wada shaqeyn iyo iska warqab arrinkan oo bannaanka soo dhigaya dowrka eritereya ee colaadda etoobiya intii lagu guda jiray booqasho dhowaan ah oo lagu tagay magaalada xuduudka ku taala ee zalambesa gudaha tigree wargeyska the economist ayaa ku dhacay bar kontarool oo ay ku sugnaayeen ciidamo eritreyaan ah waxaana uu arkay ciidamo eritreyaan ah oo si xorriyad leh ugu dhaqdhaqaaqaya hortiisa iyaga oo la socda maleeshiyooyinka tigreega ah sidoo kale waxaa la arkay lacagta eritereya oo si caadi ah wax loogu kala iibsanayo suuqyada maxalliga ah ee waqooyiga etoobiya qaybta ay maamusho jabhadda t b l f haddii dagaal ballaaran uu ka dhex qarxo jabhadda xoreynta dadka tigrey iyo dowladda etoobiya waxaa la filan karaa in eritereya ay taageerto tigreega xaaladda si lama filaan ah ay isku bedeshay kadib markii maleeshiyaad amxaare ah oo ka tirsan jabhadda fano ay u soo gudbeen dhanka tigreega kadibna ay taakulo ciidan u soo raadsadeen eritereya waxaa wax lala siiyaabo ahaa in maleeshiyaadka amxaarada ay soo dhex mareen kooxda t b l f oo mar ay colaad xun ka dhexaysay balse waxaa hadda mideeyey halka cadow ee ay leeyihiin oo ah abey axmed kulamada ka socda suudaan ee u dhexeeya jabhadaha mucaaradka etoobiya iyo saraakiisha eritereya ayaa laga yaabaa in ay basiin ku sii shubaan colaadda ka dhex aloosan adhis ababa iyo asmara
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري
dowladda kaafirada ah ee kanada ayaa ka walaacsan howlgallada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo muwaadiniinteeda ku amartay inay isaga baxaan dalka soomaaliya qodobkaas iyo qodobo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud ahaan mareegaha islaamiga ah inoogu soo koobaya maahir maxamed waad mahadsantahay walaalka cabdulwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa kanada oo ka walaacsan howlgallada al-shabaab oo muwaadiniinteeda ku amartay inay ka baxaan soomaaliya dowladda kanada oo soo saartay fariin digniin ah ayaa muwaadiniinteeda ugu baaqday inay deg deg uga baxaan dalka soomaaliya halka guud ahaan dadka u dhashay kanada ay ku amartay inaanay u safri karin dalalka soomaaliya ee dhaca geeska afrika kanada waxay sheegtay in xaaladda amni ee soomaaliya ay aada u kacsan tahay islamarkaana jihaadiyiintu ay khatar weyn ku hayaan shisheeyaha iyo kooxaha dabadhilifyada ah ee ku sugan bartamaha koonfurta iyo caasimadda muqdisho mareegta rasmiga ah ee dowladda kanada oo lagu daabacay fariintan digniinta ah ayaa sidoo kale lagu sheegay in dowladdu aanay awoodin caawinta muwaadinka kanadiyaanka ah ee dhibaato ay ku qabsato gudaha dalka soomaaliya waa inaad iska xaadiriso qunsuliyadda ama safaaradda kanada ee kugu dhow ayaa lagu yidhi baaqan digniinta iyo qeyladhaanta isugu jira ee dowladda kanada ay u dirtay muwaadiniinteeda gaar ahaan kuwa ku sugan gudaha soomaaliya kanada waxaa kale oo ay ka sanqarisay in khatarta amni ee ka jirta gudaha soomaaliya ay tahay mid aad u weyn islamarkaana uu xoogan yahay dareenka ka dhanka ah dalalka reer galbeedka ee dalka soomaaliya ka wada duulaanka gardarada ah warbixinta ka soo baxday dowladda kanada waxay hoosta ka xariiqday inay jiraan weeraro ay jihaadiyiinta al-shabaab la maagan yihiin shisheeyaha ku duulay soomaaliya ee ku sugan meelo ay ka mid tahay magaalo madaxda muqdisho dagaalkan jihaadiga ah ee ka dhanka ah shisheeyaha iyo dabadhilifyada ay ku adeegtaan ayay kanada ku tilmaantay kuwo aad looga welwelo waxaanay si weyn uga qayladhaamisay weeraro ay sheegtay in jihaadiyiintu ay qorsheeyeen inay ku bartilmaamaysadaan xarumaha kooxda villa soomaaliya kanada waxay xustay in si joogto ah ay magaalada caasimadda ah ee muqdisho u martigeliso weeraro joogto ah oo loo adeegsado hubka noocyadiisa culus oo ka dhana kooxda xasan gurguurte iyo shisheeyaha ku sugan xerada xalane deegaanada ay ka arrimiyaan maamulada dabarilifyada ah ee somalilan iyo puntland ayay kanada tilmaantay in iyaga laftoodu ay digniintu saameynayso maadaama ay tiri ay halis ugu jiraan weerarada jihaadiyiinta oo mar waliba ku faafi kara deegaanadaasi digniintan ayaa ku soo aadaysaa xilli muddooyinkii u dambeeyey dagaalyahanada al-shabaab ay sare u qaadeen howlgallada ay ka wadaan dalka soomaaliya iyo weliba deegaanada ku hoos jira gumaysiga kenya iyaga oo la wareegay deegaano fara badan oo kaabiga ku haya magaalada muqdisho waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa howlgal qarax ah oo maanta ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada ceelwaaq ee gobolka gado oo lala beegsaday fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan riddada waxaana ku dhaawacmay saddex askari oo murtadiin ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa axmed madoobe oo dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wada duleedka beled xawo xiisado colaadeed iyo abaabul ciidan ayaa ka socda degmada beled xaawo ee gobolka gado halkaasoo ay weli isku hayaan kooxda riddada soomaaliya iyo maamul goboleedka uu madaxa u yahay murtad axmed madoobe ilawareedyo deegaanka ah ayaa soo sheegaya in xiisado colaadeed ay ka soo cusboonaadeen degmadaasi kadib markii madaxa maamulka riddada ah ee jubbaland uu maleeshiya badan geeyey duleedka degmadaasi maamulka shaadaladirirka ah ee fadhigiisu yahay kismaayo ayaa sheegay in saraakiisha ciidankiisa ay duleedka beled xaawo kula hadleen maleeshiya badan oo ay geeyeen duleedka degmadaasi waxayna sheegeen inay ku jiraan diyaargarowg dagaal maamulka uu hogaamiyo murtad axmed madoobe ayaa lasoo warinayaa in uu dadaal ugu jiro sidii uu mar kale u hanan lahaa maamulka degmadan oo ay dagaal uga saareen maleeshiyada kooxda riddada soomaaliya abaabulka ciidan iyo xiisadda colaadeed ayaa laga dareemayaa beled xaawo dhowr jeer oo hore ay labadan maleeshiyaad ee murtadiinta ah isku fara saareen degmadan halkaasoo ay ku dhinteen dad shacab ah sidoo kalena ku barakaceen dadkii rayidka ee lagu dul dagaalamay waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa toddobaatan qof oo ku dhintay dhulgo ka dhacay kongo mandiqada lulaabo ee dhacda koonfurta waddanka koongada dimuqraadiga ayaa waxaa ka dhacday dhacdo argagax leh kadib markii dhulgo weyn laga soo calaamadiyey mid ka mid ah buuraha macdanta laga qodo ee ku yaal gobolka maamulka deegaanka ayaa waxa uu xaqiijiyey in dhulgo-an uu sababay dhimashada toddobaatan qof oo macdanqodayaal ah halka tobannaan kale ay dhaawacyo noqdeen ama sidoo kale ay ku hoos jiraan burburka buurta oo dhulgo uu ka dhacay waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa nusratul islaam walmuslimiin oo howlgallo askar lagu dilay ka fulisay maali ciidamada guutada qaraxyada ee nusratul islaam ayaa qarax xoogan oo nooca miinada dhulka lagu aasoo la egtay kolayo gaadiida oo ay saarnaayeen ciidanka bumaako qaraxa ayaa ka dhacay inta u dhexaysa saykaasu iyo lowlowli ee wilaayada saykaasu waxaa goobta ku basbeelay gaari cabdibire ah kaasi oo ciidankii saarnaa ay gebi ahaanba ku quurbixeen sida laga dheehan karo sawiro ay baahisay mu'asasada zilaaqa oo ah garabka warbaahineed ee jamaacada nusratul islaam walmuslimiin sidoo kale cutubyo ka tirsan ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa weerar culus kula jarmaaday saldhig maleeshiyaad ku daaban askarta dowladda maali ay ku leeyihiin gudaha waddankaasi dagaal kooban kadib mujaahidiinta ayaa gacanta ku dhigay guud ahaan goobta dagaalka uu ka dhacay waxaana la toogtay toddoba askari oo ka tirsan maleeshiyada ku daaban ciidanka maali xubintiina waa inaga inta cabdulwahaab الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan iyo wilaayada bakool munaasabad ballaaran oo xarigga looga jarayay masaajid cusub ayaa ka dhacday deegaanka cilaansaar ee wilaayadaasi munaasabadan oo ahayd mid xarigga looga jarayay masaajidka jaamaca ah ee deegaanka cilaansaar ee wilaayada islaamiga ah ee bakool waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada gobolka waxgarad nuqabo ganacsato iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaankaasi cilaansaar dhismaha masaajidkan ayaa yimid kadib markii bulshada deegaanka cilaansaar ay garowsadeen inay u baahan yihiin masaajid ku filan taasoo ugu dambeyntii ay ku guulaysteen inay dhistaan masaajid dhismihiisu ka kooban yahay saddex dabaq oo laba ka mid ah la dhammaystiray halka midka saddexaadna ay u dhiman tahay oo keliya in dusha sare laga daboolo waxaana masaajidka deegaanka cilaansaar loogu magacdaray masaajidka alfurqaan munaasabadii xarigga looga jarayay masaajidkaasi waxaa ka hadlay qaar ka mid ah guddigii masaajidka dhismihiisa gacanta ku hayay
masjidkii oo leeraay magaashay masjidkii jaamiciga ah ee alansaar masjidulfurqaan iftitaax shay mase xafladiis ya roogna ee walaalayaal anamay kuumad ahaa dadka guddigahay masjidka lajnidiis ya kuma tahay madilla bilaaway ilaa hata ku dhammaaday horta ilaahay uma hadiyaan awalan subxaanahu wa tacaala ilaahagii oo haniin bilaawi hatananin dhammaystiri geeka xafladiis roognan ilaahay mahad leh walaalayaal masjidkun may araga haytana qiibowska koobanya lama dabaq iyo la dabooli qiibti saddexaad iyo furuna bannaan ah lama biyaan iyo dhisan qiibti saddexaadna af marantiyeena diyaarsanta korlaynku daboolanay ilaahaya nin may waa nin taamweeli alxamdulilaah ilaahay kama hadiyaan masjidka walaalayaal may ka koobanya dhiirar ahaan haddii leera barxaddiis haddii laka dara soddon iyo sadde miitru ballacjay may wahaa haddii barxaddiis laka dara soddon ilaahaya ka mahadsan masjidka may bilaawdayha taariikhdii hijrida bale rajab labaatii kowtiye kun afar boqol afartii liti mayna gebagebaawey oo dhammaystiramay shaqaaladii fuundiye kushaltabeenna bele jumaaduluulaa oo tumanmaraasa kun afar boqol afartun iyo todoba hijiriga may nagadaayanamadun haddii lakugu gooyey baloogi godoobka haay sagaal balood iyo masjidkun ilaahay ninka dhasi alxamdu lilah allaahu akbar ilaahay ka mahadsan sagaal balood iyo masjidkun isin araga haytan korhihoos mutuleelku ah oo naqshadiistan eta qaabshaykan eya arante eta walla aragiyuma walli dheegiin hayn ya ilaahaynin suurtageli arrintaasna ilaahaya ka mahadsan subxaanahu wa tacaala intaas kadib walaalayaal masjidka dhismadiis ilaahaynin fududaay masjidka may waha dada ka shaqeey hooga la galladi hanti la galladi gee'i hamiin way insurinaay dadka way isla teeganaay dhismadiis yalan surinaay madiggodshay godowshay laku bilaaway way dumiyey dumiski kii hor laku bilaawi ilaa ku dhammaaday dadka muslimiinta ha teeganaayaan walaalayaal ma ilaahay mahadis aha geeka haddiinu guddigii anna ama lajnidii afjoogka dowhaw deegmayniile alxamdulilah allaahu akbar ilaahay ka mahadsan ooba xafridun laku shaltaba lam idisle aman bahaasan la islena mahayne walaagay ka iinsheen anugu maku fikirahayn yeedan ilaahaynin waali ilaahaynin waali ilaahaynin waali masjidka may araga haytan walaalayaal derbilah ka wareeji may waaha barxada lan weeli jadaal eh si isinba araga haytan masjidka anbadanba hooga la geli malku shal hergalaana hamiinga laha kahaay walka dhafaraay balaantaha kahaasi dadka de'du yaraa kahaayeen malan sharaysanayn shiid haddii laxqaabow amanti shaqaaleli giriifadi dadkiioo basheenay arra haddii laxqaabow shaqaala may waa may giryaane washeennay kelimada intaa ka gaabiye wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا وصلى الله وسلم على نبينا محمد أما بعد إخوة كل مسجد جامعة أو الفرقان مقالة الأنصار حفلديس يروغنا maykumadana guddiga oo lajanada masaajidka dhisaasi masaajidka ilaahay hamdishay ku baada muslimiina hoolo iyo hoog ka biyen waxyaabaha oo masaajidka muddada kooban kuku dhisamami sababta ilaahay ninfududay ku baada may sababan aha dadka muslimiinta deegaanka degan waqti iyo hoolan huren iyo ilaahay sababan ka waali saas dartee masaajidka mayn shaqeeyeen baabur usileey sida baawarka oo dandiyeeshka araada sheenow mashiido iyo araada ijaayka bisheenow iyo baawar yar oo masjidka guddiga ka adeegada ay tuulooyinka hoololaha ku kuusow laha ka qaaday garashkaanan galaanee guddiga an shaqeeyay waxyaabaha masaajidka ilaahay sababan kawaala ini degdegdanka ka dhisama maykumadae matoor yar lahaay masjidka oo an shaqeeyay haddii biyi nagata haddii koronto nagata waxyaabaha oo shaqaalaha baahan yihiin markaas haddii walahaamo haddii geeda la jaro masjidka meeshaqeeyay motoor khaas eh marka intaas iyo asbaabo fudaadka ilaahay ka dhisayaa kumada haddii aan gudu galo hoolo guddiga galantiis ha gali may ka maryayiin gaal gaalun ana galay tiradiis guud ahaan wali waa ahaa saddex boqol tumi iyo siyeed nafu irinkana may waa ahaa saddex kun sagaal boqol afartan iyo sagaal nafu dhulka maalada oo boosaska bannaan meena galay tuman ili guryaal oo fiyaale ee magaalada laka dhiibin may taradii oo meewaa afar guru may ka jiray guri fiyaale oo dhisan furayaashii guddiga laaka wareeji may kumid ahayay waxyaabaha oo masjidka laaka wareeji guddiga may leeraaysu beera kumid eh tiradiina way waa tuman beeradu may kumid ahayna hoolaa guddiga galantiisa galilo tiradii may waa soddon iyo lama nafu may kale kumid eeha waxyaabaha guddiga hadeeri malab tiradiisna nagadaas boqol isiyeed aag may kale kumid eeha hoolaha nadeeri misga oyana tiradii aad tisade boqol sagaal iyo afar loor may kalena deeray subuq hoolo tumingi aag e may kalena deeray dahab oo dhiibideen gabro muslimaadka deegaanka degan oo afartan garaam ah masaajidka waxyaabaha oo meelaraa isu galnya nimanka walaalo guddiga hagalay may kumada jaay oo sheeneen dhalinyarada mootolayta deegaanka sheeneno mootoyaajooka sheenenoo beesana lanka dhiibna yankumada oo tirayana deerasa libowal sadluwaadley iyo guddiga hadeeri oo jaay ah guddiga lasheenay beesan lankuqaadna dhalinyarada mootolayta deegaanka sheeneen marka masaajidka asalshii shiid baawarku meesheenay galay boqol kaarika may kala galay dooye lama boqol toban afar kaarika dooye ah iyo gali hoolaa guddiga gale oo nool beesidoo marsi iska dardara may nagadaase saddex boqol soddon iyo sagaal kun labaatan iyo saddex doolara nagadaas hoolaa beesidoo marka liska dardari beesida oo kaashka haddii e v c nagad iyo haddii oo nagad beeso oo e v c nagad oo total shan may nagaday boqol konton iyo siyeed kun siyeed boqol sagaal iyo afar doolar guud ahaanna masaajidka may ka dhammaaday hoolashii ilaahay mahadiisa ee ka dhisimay tuutal hoola madaliska dagar afar boqol lixdan ilaa mukun siyeed boqol tun iyo todoba doolar wajazaakum allahu khayr asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidoo kale dadkii munaasabadda ka hadlay waxaa ka mid ahaa golaha nuqabada wilaayada bokool
awalan ilaahay baa mahadlee mahaddaasoo meelku bilaawadaasa iyo meelika dhammaadaasan lahayn iyo ilaahay mahadnagaan nicmooyin fara badan allahaasoo ninka nicmeey ma haddii ilaahay kubacda maymahanageey dadkii ilaahay arrintan inta waliyey gobolka una roog waalaga inka horeeyo angmahanagaan may kale angmahanageey wufuuddii oo meelaha dhadheerniinku kooyti gobolka baay inka sarayta gobolka naftiiskaan warati degna geesa shaldhayi shaldheeri dhulbadanha nin jafeymadi in weerni nin kudur daarana angmahanagaan taas guddimay baa laahaa ha dhawaada gacmo furun ha ka dhawaada horteel lanku hadali deegaamada ama maqarkaan ilaahay ka waali una roogi jarni iyo geekan hani boogdi in badan siin kooy jarni dadka martada meeligaa siin kooy jarni dadaal badan iyo juhdi badan iyo shar badan nin siin kulkulumaani may ballanaa hadhowaada min alculamaa umaraa wاnnuqabaa ahlan wasahlan wamarxaban bikum yasan lana intaas ku dib ikhwa masjidkama ka kor roogna farowshayu wal dhisay walha gebagabaay walha naashnaashay walha wanaaji xeer kana roog laakiin ma imbaahan nooc walba cibaadada ilaahay in la kacamiro imbaahan masaajidka ma imbaahan difaac waa imbaahan gaalka daroon iska wadada oo daaraha dhadheero kayaalaan baytul aqsa kayaalaan dumiyahayo dugeeyahay derbiyada mujaahidiinta oo daafaha noo rogan ah ilaahay noo ka difac ahayn haadafan anti dubanina shanoo derbada nootu dumifan dube maanaa burus burus ini kududumiye fale daaro lamu oo gee ka dagaalama hayam to masaajidka una ka jartaamu daartangi daaro lamida awow daartona kaniisadu lamaada daarobu diingaha kubaa hayam to diinul furqaamu diintaun oo diinul islaame toonu diinatul krishtaan wal yahuud wal nasaaraaw dagaalaa ku dhahay marka dadii humaysan lahaa difaacneen diinteen daaraha masaajidana difaacneen iska duubanaaneen taasoo dantanka diranaan runtii walaalahan oo masaajidkan dhisi walbada aan ka tugmahayna oo khayr badan eh in hoob liska duubanaad wanaagga lataa ka tugmahayna sababaan ibu kumid eh argahayna masaajidkan mayba lahaa diintan tangan ka dadaalnin gaalada la jibi gaalada ilaahay jibi gaalada la jibi milkaas roogd ilaahay ka burburi islaamka alla cizay dadka mujaahidiinta ilaahay nin barakaay umuradan kelmada kelmada xagee ilaahay ka wala ka toosi umurada ilaahay kelmada xagee ilaahay ka toosi cilmiga iyo warbarashada ilaahay niin furo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلهي يا مهدلة مهد بالله ودماد بالله إلهي سبحانه وتعالى يا أغمه النغان ما يكلم مهد خاص أغمه النغي قدري ومساجدكم قيمجة انت دني بروح ديس انت دانت ما يبواها عندي دلال فكري وانا فكر ليرادة لكبي لان كستوكو يقردو dadka intaas dadaalka biyanna mahadgooneen mahadnaga maana ma kale ilaahay subhanahu wa ta'ala an tuugay dadka masaajidkan afar boqol liidin lama kun sideed boqol toban todoba doolar ka batili lay dhagaalajo b reer el ansaar ina waahije antikanool ilaahay subhanahu wa ta'ala ma siin weyde ajarkan ilaahay ma siin kuhalaay tan sababtee ya ilaahay subhanahu wa ta'ala ma ka weydiisadaane ilaah reer eel ansaar fiilka suubiyan oo wanaaga ah masaajidkan beedka waa adeegay ada dartaa leendasay in adalki aabado leendasay ilaah ada dartaa ya leendasi masaajidkan sababtis ilaah roobkan ka bilaw neen gashan ilaah masaajidkan sababtis adoog ilaah noo dibi ilaah masaajidkan sababtis islaamka ilaah cizay ilaah mandarka ilaah roobka ilaah roobka ilaahay subxaana wa tacaala sababtiska tuugan maana reer el ansaar masaajidkan haddii aan tusaalaanha ku qaadan tusaale maynayaa in waa la gobsado kor dadka muslimiinta ee geenka ini gaalo ku meera mag maana gaaladan kaalmi biyaana antuusa biyaana guraas ini geeka walba ninka gobado korne uuna lay danta tiitan goradaana maa lankasta korka kiishay meyli ku dharaga u galanta tiitisa ka toosan maana in hob koobaad lanko kela tere
intii ay socotay munaasabadii xarigga looga jarayay masaajidka alfurqaan ee deegaanka ceel ansaar waxaa iyaguna munaasabadda ka hadlay guddiga ganacsatada wilaayada islaamiga ee bakool الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله قلب ما يكون هذا الليل ميلا قلوب يكون هذا الليل والليغي ما يكون هذا الليل أبواني أو هذا الليل ما يسن لها غير الأنصار قلت إلهي ما حدسن ما حد بالله إلا ما أدمن لها إن إلهي ما حد وما مركز كدود ما يمحدسن حركة شباب المجاهدين إلهي سبب تسا أرلادا لك الروغ بعد الله iyo sababtii inta lagrooga aragoo haytaan wakhtiyaal haddii ku hore arlaadan sii haytan aragoo haytan haddii geedka ummadantata ilaahay dhammaayo hoob wali oo ka faraxan dhiigaan haliinkoo aan habshan dhoo haynay yoo dhan ilaahay magaashay ka takbiirsado haayaan alxamdu lilaah taas ilaahay mahadtiisu may kale aan mahadnagay waaliga gobolka bokool awshee cusmaan makaatibtiis oo hoolan kor ku idaarayo haayaan yaan mahadnage mahaddaas kusdib may kale mahadii leh ilaahay ya mahadnii leh dadkii reer el ansaar ganacsatadiyo iyo baadiyadiyo dadkii masaajidkan dhasi una rabbigu yaqukooyana masaajidkoo ka dhasni laakiin maysin haaya qiidkayna masaajidada laka dhasi el ansaar waa baragoo hayni ما شاء الله علينا شاعر كهداي مساجد ما شاء الله غير غير انقل مساجد كين ما شاء الله علينا ما يسن غير غير الانصار اسلامك ميلي سنتا كروبدان ميل كسي سريت لا اله سين جي اذا لفدبرت اسلام كنتي تاس كدب مساجد كن تذكرسي حتى انت ما يلقسيه hadiida la kasi hadiidtan dhaalku ee ilaahay maalinta qiyaamaan bi hadiid oo adduunyadaada kasasi isku dhaaf sagiiru laakiin hadiid gaale hoob ilaahay maalinta qiyaama kasi markaasa waldadan qobadaas adduunkana walkii qobade aakhiradaana walka qobsumaas taas taasu anna may kale dirdaar oo ahaa dadkii masaajidkan dhasi oo gudidahay ana inshaa tabn islaamku walbadanaan qobadaaya laakiin fakrshay masaajidkan laka dhasi masaajidkan iyo masaajid kale ku badan iyo aramo kale saliyanka farahaw yaa qobado koraan dadku sidee ana inshaltaafna iska duubanaadaan hoolgeekas iyo ombalaaween horle ingudaan iyo kala dardaarama lahaay tankala hafladan geekanta laka dhakay ilaahaya ka mahadsanna walaayada mayleero kore maalintii demba horahaan dareero hayd hanagaad horahaan socota hafladba hafladii demba yaa ku faylata marka ilaahay nii suga diinka islaamka ganacsatooy maysan leenaa ilaahay diinshay hay qaadimoy hay garabgaloy hoola halkibiyoy naf halkibiyoy maal ii naf walba ayliin shal reebanay taas deerdaara oeta may kalesan lahaa masaakinta halag naharayso haddii una ganacsateenna dadka noo hoosay aniliin naharaysa taasaas uu koobee asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambeyn waxaa munaasabadaasi soo gebagabeeyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan in alxamda lilaahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruhu wanastahdiih wanacuudu billaahi min shuruuri anfusina wasayi'aati acmaalina innahu man yahdih illaahu falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أولا وآخرا ما يمهر نغاني الله سبحانه وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات الله سبحانه وتعالى نعموين كفراء بضن لأسنين سوبي مرنؤن الشكر جي يوم مهنك يوم نقذكرن يعني كمهر نغاني بعد حمد الله سبحانه وتعالى ما إمه النجاي طمان تدك حفلتهم قيمة بدل الله كقيب جلنا انكهر يوم علماء الدين جناع ستة وضد رقم هذا بولشدا جود هوانكي بعض ورباهنتا طمان ما بلنا جزاكم الله خير الجزاء سانتي سنها قادن إلهي ثواب سينقصيو dad badan baa meel badan ku safareen ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaaliya lana intaas kadib ma imad nagay lajinadii ama guddigii masaajidkan alfurqaan ee magaalada eel ansaar oo taabacsan degmada waajib wilaayada islaamiga ah ee bakool dhismadii lan hel saaray mas-uuliyadda goorto lan geliyey laka imtixaami dadka deegaanka indhiibadeen xilkiyoo haayeen si hufun cadaalad iyo ammaano ka dheexan angududeen yoogaasna may balana jazaakum allahu khayra jazaa ilaahay siin baraka yeelana jazaakumullahu khayra jazaa ilaahay barakaay walaalka hadda gudoomiyaha ganacsatada gobolka aw salaad u salahaay dadku iskirnaadeen laahay runtii sumana waxyaaba cajiibka la yaab kale may kumada masaajidku hadda sagaal bilood la ka dhisay la sagaal bilood ya sagaal bilood bas eh waa cajiib haddana may laahay guddiga markii hadal ahayn deegna malni leh hoob inta lagu shalta reereel aan saarnaa barkintiisa dheeraysade ajaa'ib ma مايكا كويتي ولا علي الإخلاص كويس والقصد إخلاص إلهي در تسكري ما كان لله دام واتصل وما لغير الله انقطع وانفصل وري إلهي در تسلم وذو دائم نقضايا وان أمستر مايان لكن ولي إلهي در تسن هاينا استطس أميل بمديرهم أصلا dadku waa cadarada muujiyaan neef gaale waa dhiibi neef eringa waa dhiibi neef looy waa dhiibi inta dhiibi lan tukaan dhiibi hataa walin sheegay jazaahumullahu khayra jazaa ilaahay barakaay ku daysho wanaagsan iyo atiin ilaahay miisaankan xasanaadka siinka kaba walaalayaal masaajidada ahamiyad iyo layin islaamka dhatis iyo kuleyin to qarsoon ma ahamiyad wiina ka fadhiyaan miisaaniyad wiina ka fadhiyaan tusaalaha xayiga laha gaado ka hormay kamid ah rasuulkan sala allahu alayhi wasallam markii hijroodi oo si saxaabadiisa ku tabeen magaalada maka oo madiina kooyaan shaqadan ka horeeyay suubiyan ma aytay masaajidda dhisan ma camalkii inka horeeyay oo nabi ilaahi muhammad sallallahu alayhi wasallam markii magaalada madiina u sulugtaha saari qoobadi ma ay masjid la dhis masjidka rasuulka sallallahu alayhi wasallam yalla la yaglaalay mana taas marka may daliilna ta ahamiyada usulaywa masaajidada walaalayaal doorkiyo kuleeyeen tarbiyada jiilka cusub iyo guud ahaan dadka muslimiinta wallaha koob kormee may waali masaajidada duruus tarbawi ah waa ka jartamaana laga qaado yoomiyan laga qaado may kumidee salaada masaajidka horta hoob la koy alcadaala waay alcadaalatu walmusaawaad iyo tusaalangayi lanka maalqabeenka lanka waalaga mise madaxweynaha masaajidka markii la koy way siminyilay maa safkana laisla galee lankaas ilaahay hortis la isrumeey marka may la raay lan inta banaa in banaa ila raw mala maana masaajidka mar may darsa la ku qaadaday cadaalad intaad ka siminyin kan ganacsiga kan miskiinka tuugsa oo masaajidka galaan siminyin safkana la isla galee imaamkooda la kiridi allahu akbar ila rama saas maana may kala cashara la ku qaaday masaajidada duruus tarbawiya ka jartay midnimada iyo isku duubnaashada dadka muslimiinta ya daliilinayeen intum ummadeen isku kuwaas lankooa imaam la kuwale usil rahayma wali usar wali usubi ya taas yana may duruus ka jartay midnimadii isku duubnaashada dadka muslimiinta ee cashar ku qaadayaan mana may kala kumadaha masaajidada kaalantii kumadaha in mana lagu dar yeelo dadka masaakiinta masaajidada doorsha may kumadaha masaajidada waa meelo la ku saaray ha ku baajaraan umarada muslimiinta meelaha ku baajaraan madaxweynaha islaamka iyo khaliifka muslimiinta meelaha masaajidada saara jiraan ma qaadiyalka inta ku baayaan masaajidada taasma adibidi takhatirti kulli ma waa masaajidada ma haayeen markuu madaaris oo shaamila jaamacada oo lagu barado oo ma waa ma saara jiraan fursaanta dadka ma ilaahay geesiyaasha libaxyada sida Khalid ibn Walid oo kala oo iyaalka gaalada hata mana la gunduruus yahay Khalid ki kooy ila raw ya inta ku baajaraan masaajidada ku baajaraan marka walaalay masaajidada doorka joo iyo qiimaha islaamka iyo kulleeyeen والله كوب كرم إيه الله سبحانه وتعالى أن أمري في بيوت أذل الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله إلى آخر الآية بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا إلهي سبحانه وتعالى ما يبوي دي سدانا إن دنبغا إن دنب والدين تن إلهي دعو إن إلهي سبحانه وتعالى دنبغا إن دنب والدين تن إلهي دعو جنة الفردوس الأعلى إلهي إني قلمي dadka muslimiinta meel kastiyo roogan ilaahay subhanahu wa ta'ala dulligu ku dulqaado ilaahay cizi iyo sharaf iyo midnimo iyo iyo ku dhaqan sharaha islaamka ilaahay nin hooji gaalad ilaahay dullaay gaalad meel kastiyo roogta ilaahay dullaay dalkan ilaahay gaalad nin ku bi muslimiintu wada joog guud ahaan ilaahay gaalad ku bi dadka muslimiinta meel kastiyo roogan caafimaad ilaahay si lanka jirin ilaahay udurku ku dulqaado udduuni astajib lakum adeerta ilaahu du'aadana aqbal ilaahay ma dar baraka gabanasi ilaahay ma dar baraka gabanasi ilaahay oo doomo iyo xoolo iyo masaakiin iyo wadamada ilaahay oo ma waxa walaas badan ku jare oon badan kuleel badan jare ilaahu ma na roob baraka gabanasi masaajidki alfurqaan ee jaamaca magaalada al ansar saadun la ka bilaabo niin furunyi walku tukuday insha Allah taala Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar جزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
ضياء وانثر الأخلاق عطرها